kulan wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban efamyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin khamiisa waana shan iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jarayd kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
dhegeystayaal cilad farsamo jirta aawadeed qodobada ayaan idiin sii dulmari doonaa ee idaacaddeenna aad ku maqli doontaan duhurnimo barnaamijka maanta waxaana ka mid ah qodobada aan idinku hayno saameynta ay taleefanada casriga ay ku yeesheen xarumaha internetka ee markaa xarumaha internetyada laga isticmaalo ee gudaha soomaaliya
dhegeystayaal sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhalinyaro magaalada laascaanood ka hirgeliya iskuulo loogu talagalay carruurta yaryar
heeso kala gedisan oo aan barnaamijka idinkugu talagalnay ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jiro dhegeystayaal waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha se yeeshee marka hore warkii dunida
waa tahay sharwac ow dhegeystayaasha haddaan u dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa sidaan horena ugu sheegnay dhinaca cilad farsamo yar ayaa jirto waan rajaynaya inaan dib uga soo laabanno waxaase qodobada wararka ugu waaweyn ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee maleeshiya najiib rasaaq iyo madaxii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si qaldan u maareeyeen lacag gaaraysa hal dhibic lix bilyan oo dollarka maraykanka taasoo ahayd hanti dadweyne najiib iyo maxamed irwan serigar cabdallah oo ahaa xogihiisii guud ee hore ee dhinaca lacagta ayaa maanta lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada kualalampur halkaas oo lagu soo bandhigay lix kiis dacwadeed oo ku saabsan dembiyo la xidhiira inay ku xadgudbeen mas-uuliyadooda labada nin ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyuuradaha caalamiga ee kualalambur iyo lacag kaasha oo lagu caawinayo dadweynaha intii u dhexaysay disembar iyo disembar mid kasta oo ka mid ah eedeymahani ayaa lagu mutaysan karaa labaatan sano oo xabsi ah labada nin waa ay beeniyeen eedaha loo soo jeediyey najiib ayaa sidoo kale wajahaya labiiyo soddon kiis dacwadeed oo la xiriira fadeexad ka dhalatay sanduuqa maaliyadda dadweynaha ee dowladda ee loo yaqaan m b d waxaa la rumaysan yahay inuu toban milyan uu kala baxay sanduuqaas kuna shubtay sanduuqa bangi uu isagu uu leeyahay lacagtaas ayaa aad u yar marka loo eego afar dhibic shan bilyan oo doorka maraykanka oo waaxda cadaaladda maraykanku ay ku eedeynayso najiib iyo dadka ku xiranba inay kala baxeen sanduuqa horumarinta ee dalkaasi maleysiya
jiradda washington post ayaa sheegtay in agaasimaha hay-adda c i ee waddanka maraykanka guinea hasbel oo safar la xidhiidha baaritaanka dilka jamaal khashuji ku tagtay waddanka turkigu ay dhegaysatay cod laga duubay markii jir dilka lagu sameynayay islamarkaana la dilayay jamaal khashuji wargeyska oo soo xiganayay qof ka warqaba islamarkaana ka agdhow codkaasi laga duubay markii jamaal la dilayey ayaa sheegay in uu yahay amaba codkaasi ahaa mid dareenkiisa la islamarkaana keeni karaa cadaadis xooggan oo maraykanku oo sacuudiga ku saaro mas-uuliyadda dilka jamaal khashukji wariyahaasi oo wargeyskan warka soo tabiyey waa washington post maqaalla ku qori jiray agaasimaha hay-adda c i d ee waddanka maraykanka guinea hasbel ayaa lagu wadaa in ay maanta warbixin siiso madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump
aad baad umahadsan tahay shirwac dhegeystayaal waxaad dhegeysanayseen qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka sidaad horudhaca idaacaddeen aad ku maqlayseen cilad farsamo ee aad jirto waanu rajaynayno inaan ka soo kabsano aan dib ugu soo laabanno qodobada iyo barnaamijyada kale idaacadda aan idinkugu hayno duurkan maanta ah hayeeshee qodobada aad idaacadda aalab aad ku dhegeysataan dhalinyarada waxaa ka mid ah dhinaca ciyaaraha shirwaco dhegeystayaasha ciyaaraha ayaan usoo hormarinaynaa maanta kulamo xiiso badan ayaa shalay waxaa ka jiray qaaradda yurub ee champions leaga oo dalal ka tirsan yurub ay dheelayaan waay gorahaaba ilaa shalay ilaa iyo saakaba waxaad isha marinayso aad isha uga haysay natiijooyinkii kooxyo kulmay iyo halkay ku dhammaadeen maxaa lagu kala baxay waa tahay shirwaco kulmada sida aad saaka marka idaacaddan soo galnayba aad qaar ka mid ah saxaabta ay isugu maaragtay xifaaleynayeen kulba qofba koox buu taageera muugt marka dhacay waxaa ugu xiisaha badnaa groupka tusaale ahaan b oo kale kulamo xiiso badan ayaa ka dhacay sidoo kale groupka c isagana wuxuu ka mid yahay gurubyada ugu adag marka talaadadan waa la ciyaaray shalay oo arbacaan waa la ciyaaray laakiin ha yeeshee kuley kuwii shalay la dhiila haddaan ku hormarno marka ciyaarahee bay ku tirsanaayeen ma kuwii premiership waa waa koobka qaramada champions leaguea ee yurub dalalka yurub ay ciyaaraan gruupka e haddaan ku bilowno waxaa wada dheelay kooxaha club bruge iyo monaco gooli gool iyo ku kala baxeen ha yeeshee kulanka labaad ee brush dortmund oo jarmalka ka socota ee atletico madrid oo spain ka socda ayaa natiijo dadka aada uga yaabisay ku dhammaatay ciyaartaasi oo labada kooxood markaa lagu yaqaanan inay ciyaaro wanaagsan soo bandhigaan waxaana ciyaartaasi naadiga atletico madrid oo dalka spain ka socda laguna tiriyo naadiyada ugu difaaca fiican dalkaasi spain marka la fiiriyo looga adkaaday afar gool iyo waxba oo afar gool baa naadiga atletico madrid loo dhiibay atletico madrid afar gool ayaa laga dhaliyay iyagana waa dhalin waayeen marka taa waxay ku muujinaysaa ay ku tusaysaa in sidii la rabay naadiga atletico madrid shalay aysan u dheelin marka la fiiriyana atletico madrid daafaceeda iyo ciyaartooydooda iyo waxay yihiin koox ishaysata oo banoonigu ay dheelaan ama kubadda ay dheelaan soo bandhiga waxay ka mid macnaha kooxaha lagu tirinaya in difaacoguna adag yahay oo si dhayala-aan derbigaa loo loo jebin karin laakiin afar laga dheliyana wax sahlan maaha mararka qaarkoodna waxaa inta badan dadka saameeya ama ciyaartooyda saameeya garoonka ay joogaan iyo niyaddiska iyo kooxda marka hal laga dheliyo midka laga dheliyo ama si qaldan lagaaga dheliyo midka koowaad ama mid kale lagaa dheliyo waxaa adkaanaysa inay kasoo laabtaan oo ciyaartooyda qaarkood weynay jabayaan taasna waxay keeni kartaa in gool kale laga dheliyo marka ma garan karno waxa ka qaldamay laakiin waxaa looga awoodroonaaday afar gool iyo waxba oo naadiga atletico madrid ayaa looga wadnaaday marka jamaal haddaan ku weydiiyo ma garoonkooga ma awey bay ahaayeen way maqnaayeen dibadda ayay jireen oo awey ayay ahaayeen marka inkastoo qaybtii horena ciyaarta labada qayb la dhelo qaybtii hore gool iyo waxba ayaa lagu nastay markii lasoo laabtay ayaa laga dhaliyey saddexda gool kale naadiga brusha dortmund ayaana goolashaasi dhalisay ciyaaro kaloo iyaguna xiiso badan baa jira iyagana kuwa kale kulamada kale dhahay gruupka b waxaa dheelay kooxaha b s v eindhoven oo holland ka socota iyo tottenham hotspur oo dalkaasi ingiriiska ka socota labadan kooxood waxay ku wada jiraan gruub ay barcelona iyo inter ayaa sidoo kale gruubkaasi ka mid ah kulamadii ugu horreeyey ay wada dheeleen kooxahaasi tottenham iyo b s v labadaba guuldarooyin ayay wateen oo waxay doonayeen midba midka kale in markaan kooxdan b s v uu ka adkaado tottenham waxay doonaysa in b s v ay ka adkaato b s v waxay doonaysa in tottenham ay ka adkaato oo si ay maaragtay rajo ugu sii yeeshaan midba dhankeeda guushay soo siisay ha si ay rajo uga sii yeeshaan inay horyaalka sii joogaan oo champions league ah laakiin labada kooxood dhibciyo way kala qaateen gegada philip stadion la yidhaahdo ee b s v enhoven ay ka ciyaarta ayaa lagu dheelayey naadiga kubadda cagta b s v ayaa goosha ku hormartay lorenzo ayaa lozano ande ayaa dheliyey marka marka kooxdaasina laba iyo laba ayay ku kala baxeen waa tahay shirwacow sidaan hore u sheegnayba waxaa jirtay cilad dhinaca farsamada ah waynu isku soo laban doonnaa waana ka xunnahay inaan hawada kusii jiri kari weyno waayo jamaal aad baad umahadsan tahay dabcan ciyaaraha iyo weliba qodobadaasi aadka muhiimka ah ee aada noo guud martay dabcan sidaad carrabaabteena cilad farsamoona haysatay dhegeystayaasha waan ka raali gelinaynaa dabcan waxaan filayaa weli inay ciladii jirto waxaana rajaynayaa inaan isku soo laban doona haddase hawada waana ka bixi doonaa shirwacow mid ama laba ka mid a qodobada haddaan u dulmarno meelo badan oo dunida waxaa alaaba waxaa albaabada laysku dhuftay xarumihii dadka ay adeega internetka ka isticmaali jireen kadib markii ay xoogeysteen mobilada casriga ee loo yaqaan internetka welibana horumarinta internetka fiilo la-aanta ee xawaarihiisu sarreeyo aada loo helay dalka jabuuti ayaa ka mid ah meelahaasi oo hoosu dhacu ku yimid goobaha dadku ay u adeegsi tegi jireen si ay internet u helaan haddaba saameynta ay arrintan yeelatay ayaa wariyaha v o a ee jabuuti sakar siciid faarax warbixintan inooga soo dirtay ilaa iyo xilligii ay soo baxeen teleefoonada casriga ee loo yaqaano smartifonka islamarkaana la casriyeeyey oo kor loo qaaday xawaaraha internetka ayaa waxaa taasi ay galaafatay shaqada dad badan oo ku shaqaysan jiray goobaha loo yaqaano internet cafe oo ahaa goob ganacsi dadkuna ay internetka ka isticmaali jireen dhalinyaro badan oo taasi ku shaqaysan jiray ayaa markii ay socon weyday waxa ay bilaabeen shaqooyin kale caydaruus muuse cabdulaahi waxaa laga hirgeliyey goobtooda shaqada xarun internet cafe oo dadku ay isticmaalaan waxaana gebagabadii ay u xireen markii ay u socon weydaydii ay u rajaynayeen waxaan la yidhahdo siber kafeega biblika dadweynaha loo furay way socon jireen way fiicnaayeen wuxuu ahaa dee waxa keliya markaaba magaaladu ka fara qabsato ku shaqo leh iyo kuwaan shaqo lahaynba laakiin waxaa soo baxay waxa la yidhaahdo smartphone mobil waxa la yidhahdo baa soo baxay oo mootal qafle ku noqday shaqadii hor joogsaday qofkiina u fududeeyey waxyaaba fara badan ay ka mid tahay howlihiisiiba inuu telefoonkan ka dhammaysto waraaqun adiga lagaala soo baxo marka loo baahan yahay waraaqadiina birooyada qaarkood kala baxaanba marka adigaagii baabulaha u furay maalinkii halkay lixdan qof afartan qof kuugu imanaysay haddii laba qof kuu soo gasho dee iskadaa kira ee yoomkaagii xitaa maaha
marka dad badan baa xiro idinku ka mid tihiin ha waxaa xidhay inamo badan oo naqaano inan baa xidhay horta khadar lo odhan jiray isagoo meel buu lahaa ka labaad wuxuu ahaa inaan wada shaqayn jirnay oo iminkada nala shaqaynaya annaga oo omaar lo odhan jiray siberkafe buu lahaa uu xidhay waxaa ka mid a ku kale isaguna iminka shirkad iyo meelaha kale u ka shaqeeya waa inaad qutal daruuri kala raadsatid dee khalaas
marka booskii maxaad ku bedesheen marka anigu iminka waxaan ku bedelay shaqo kaloo caalami ah shaqooyin fara badan baa jira shaqadu way fara badan tahay marka madaba aad lahaydeen hadda quraada maxaad isticmaashaa marka dabcan dee ma dadkan ka liitaa smartphoneka horta hawlo badan buu kuu fududeynaya whatsapp baa soo baxay waxaafjira facebooka waxyaaba fara badanoo dee aada imoogi way fara badan yihiin fiber waa hawluhu aad bay wala fara badan yihiin qof waddan kala joogaad whatsapp imikadan ku kala dhamaysanaysaan ama messenger baad ku kala boganaysaan sawiradii ganacsigii waxaad u baahan tahay way iswadaarsateen alaabtaadiiyo diirana waad qaadanaysaa dhinaca kale nuuradiin cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada reer jabuuti ee isticmaasho telefoonadan casriga ah xilligii horena isticmaali jiray dhinaca internet kafeeyada waxa aan weydiiyey bal farqiga u dhexeeya hadda iyo xilligii hore wallahi horta internetku aad buu u fiican yahay oo wakhtiyadii hore marka loo eego waxaa la isticmaali jiray super kafeeyada la tegi jiray qofku xataa saf baa loo geli jiray oo la sugi jiray tii waa laga maarmo alxamdulilah imika waxaa soo baxay in la isticmaalo tree g oo weliba imika lagu soo kordhiyo four g oo aad iyo aada uga sii sarreeya oo high speed ah oo aan odhan kara de wallaahi waxyaaba badan buu soo kordhiyey oo dee maanta communicationka keliya ee la isticmaalo uu yahay dee internet hadday tahay whatsapp hadday tahay facebook hadday tahay twitterka dee aad buu fiican yahaan leeyahay maanta horumarkan la gaadhay
marka dhalinyaradu inta badan markaad egto intee las odhan karaa boqolkii misaa isticmaasha smartphone
wallaahi waxaan odhan karaa boqolkiiba waxaa isticmaala ilaa eight ilaa sagaashan way isticmaalaan de waana communicationka keliyan haysano maanta adduunka kula xidhiidhayno hadday tahay akhbaaraadka sboortiga iyo waxyaabaha kale dee bulshada magaranaysa oo ah muhiimka dowladdeyna aad bay ugu mahadsan tahay jabuuti alxamdulilah maanta horumar baan ka gaanaan leynahay social mediaga guud ahaan dadka isticmaala internetka gaar ahaana dhinaca baraha bulshada ayaan ahayn kuwo dhammaantood ku faraxsan sida ay wax u socdaan gaar ahaana sida muddooyinka dambe ay dhallinyaradu u isticmaalaan facebook oo ka mida baraha ugu waaweyn ee bulshadu ay isticmaalaan ayaa muddooyinka dambe waxa uu noqday oo dadku ay siyaabo kala duwan u adeegsadaan sacaado muumin waxay ka mid tahay dadka haddaba dhaliilsan sida dhallinyaradu ay muddooyinkan dambe wax u dhigaan asalaamu calaykum waxaan salaamayaa maxaayday dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaan gaar ahaan reer jabuuti ayaan salaamayaa haddaan kaaga waramo facebooka anagu waan isticmaalaa laakiin wanaag baan ku isticmaalaa facebooku sharna wuu leeyahay khayrna wuu leeyahay waxaa loo isticmaalaa in adduweynuhu wax isku weydaarsadaan inaad ninka washington jooga wuxuu ku bariyey inaad ogaatid laakiin dadkeenu sidaa uma isticmaalaan cay bilaa macnaa loo isticmaalaa marka waxaan leeyahay dadka ku caytamaya facebooka ee cayda soo dhigay waxaan leeyahay wax ilaahay ka baqa oo ka faa'idaysta oo lagu kala faa'idaysto cayda ha la joojiyo waa in wax laga bartaa loogu talagal laakiin qofba qofka kala caayo waxa yidhahdo looguma talagelin waa inaad ka faa'iidaysatiin baa loogu talagalay ood adduunka kula socotiin dhallinyarada waxaan leeyahay waqti fiican buu ilaahay idin sii weydi ku simay adoo halkaagaa jooga ood la caweynaysa maxay ahayday adduun weynaha maraykanka meel kasta joogaan laakiin sida umayd isticmaalina cay ciyaarsuqna aad u isticmaashan oo midba midka uu wax yar ka dareemo ayuu ku caynaya haddaba sidaa looma sameeyo intaan idinka weynaa idin caqli celinaya waxaa laydin leeyahay maxay ahayda ka faa'idaysta jaaniska fiican ka faa'idaysta oo wax barta oo meelaha fiican ka gala oo khayrkuu leeyahay dhanka khayrka u baydha aa waxay isku faafisaan wax xun iska daaya baan leeyahay surtuu waa inaad daysin dhallinyarta iminka soo kacaysa qabiilka daaye qabiil waa ka halkaana dhigay ee soomaali dib u dhigay qabiilka hala joojiyaan leena soomaali waa soomaali meel kastay joogta cadowgayna wuxuu maanta meel walba nooga soo galaya idinkoo midhan yaryar ee soo waxbartay ayaa dib qabiil ugu noqday oan ka xunnahay allah idinka badbaadiyo wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu dagal siciid faarax v o e jabuuti waa hagaag dhegeystayaal waryahayaga sayid siciid faarax aad bay u mahadsan tahay dabcan mar kale ayaanu idka raaligelinaynaa idin ladii qaybta hore ee barnaamijka idaacadda duhurnimo na soo waajahday amaba na qabsatay haatan haddaynu jaleecna dhinacii heesaha waa deelqaafka iyo da iyo weliba farxiyo fiska
fiska ayaa ku luuqanaysa heesaasi idaacaddeena duurnimo maraaksha dhallinyarada maanta ayaana gabagabo ahayd mar kale dhegeystayaal karaalaada ciladii farsame aan qabsatay oo aan idinkugu soo gudbin kari weynay qodobadii aan kugu talagalnay idaacadda shirwac iyo anigoo jamaal axmed ayaadala socodsiinaya idaacadda tan iyo afarta galabnimo dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
dqaafka iga dhow